kanaalka wararka ee kataa'iba al ikhbaariyaha ayaa baahiyey muuqaalkii afar iyo labaatanaad ee lagu soo bandhigayo saka qaybinta laga sameeyey deegaanka galshiiq abiikar ee gobolka jubbada dhexe iyadoona ay ka faa'iidaysteen dad aad u fara badan waxaana muuqaalka hordhiciisa lagu arkayaa ari fara badan kuwaas oo maktabka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu tala galay in la siiyo masaakiinta ku nool deegaankaasi waa kuwaan dadkii danyarta ahaa ee la siiyey sakada iyagoona ka hadlay dareenkooda dhanka kalena u mahad celiyey walaalahooda mujaahidiinta aniga aadan sanaya abiikar ayaa lii dhahaa ilaahayaa mahadda iskaleh ilaahayaa mahadda iskaleh mar walbaba ilaahayaa mahadda iskaleh masaa madax laga dilaa masaakiinaa wax mudan macaanaa maamul badan ilaahayaa mahadda iskaleh ilaahaya ku mahadsan anoo ciddo iska joogo oo beerahey meelahey isku qodqodanaa ayaa lii yeedhi maamulka islaamka ilaaha mahadda iskaleh soo ammaaw xoolaa lagu siinaa mahaddaas ilaah iskale oo lo toban neef ah oo nacfi ah oo qurax badanaa lii sii ilaahayaa mahaddaa iskale maamulkaa iskale
عشان ماله أمر اللي دهم وعي ولا مجاهدين تنكم مد أنا هاينا لإله ابن عدن الله طبعا لا فاليسي جاهدين إله أنك عن طول قول بلي من إله تاس أو طوب هاي
بسم الله الحمد لله أنا قو علي أبي كر أه ولا أصل أقدر سليسي أو طبعا نايف أه مرك آدم أفرح سنة إلهي أكون محسن ولا إسلامك أكون محسن أنا أنا إلهي إبركة أيغنا ساك الحمد لله قالت إلهي جبي ayagoona gacantooda korka dhig ilaahay barakee waxaa maalmihii u dambeeyey kanaalka kataaib al ikhbaariyah uu baahinayay muuqaalo badan kuwaasi oo uu kusoo bandhigayo saka qaybinta kun afar boqol afartan iyo lixda uu sameeyey maktabka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona allah mahadii ay dad badani ka faa'iidaysteen